xarunta aqoonta alfirdowsi magaalada baydhabo oo iyo walka bardayang inku badan kun arday oo aqoonge iyo waliba la diirsiyey qabgal barasho ka kooban kun hab oo boorse bugaag shan kortoonga iyo sidoo kale hal kortoon oo qalange sacdiin maxamed oo kumudee gabdho muxsiniintii waana kumudee ganacsada soomaaliyeed iyana qabkan walbarashinka deeqdi ardaydan aqoontee si anka dhiirigeliday walbarashadii oo ka jaraan sheekh cabdifaataah oo wakiil ku haya qabkan walbarashe ku hadali uusoon do-ay saadiin maxamed oo deeqdan niyoti aday horeyn dhammatii sidoo kale dhammaan ardaydanan hay aamiinta alxamdulilaah ilaahay subxaana wa tacaala mahad u sugnaatay waxaa la joognaa ardaydii agoonta alfirdows baydhaba jannaay maanta ardaydoo dhan way kulman yihiin wiilal iyo gabdho wixii farbar ahaa wixii iskooley ah dhammaantood waa la isku keenay saa ujeedaanna maanta gabarh ahlulkhayra walaasheenna ah magaceeda la dhaho sacdiye maxamed oo muqdisho ku nool ganacsato ah ah waxay ku soo sadaqaysatay alaabtaan aa ujeedaan aqabkii waxbarashada nin walbo boorsaa la siiyey hal boorso iyo qalin iyo buugaagaa la siiyey nin walbo saddex xabo buug ay u gaartay waxayna soo gaarsiisay walaashayn khayr allah siiyo kun xabo oo boorsaa iyo hal kartoon oo qalina iyo shan kartoon oo buugaagayna soo gaarsiisay ardayda ha u qayben waa ujeedaan way wada farasan yihiin maanta marka waxaan leenahay walaasheena hooyadeeda oo geeriyootay ee u sadaqaysatay waxaan leenahay walaasheena sadaqada allah ka aqbalo walaasheena sadaqada allah ka aqbalo hooyadeeda jeceshahay uu qaftay hooyadeedana allah u gaarsiiyo hooyadeeda qabrigeeda rawdatu min riyaad aljanna allah uga dhigo hooyadeeda ilaahay subxaana wa tacaala ee soo xasuusatay ilaahay subxaana wa tacaala qabrigeeda ha ugu nuuriyo nin walbo wax ku barto wixii lagu bartana sadaqo jaari allah uga dhigo walaasheena ganacsato waaye waa gabar hadda soo baxday ilaahay subxaana wa tacaala xoolaheeda allah u barakeeyo ilmaheeda allah u barakeeyo ninkeeda allah u barakeeyo fikirkeeda allah u barakeeyo shaqadeeda allah u barakeeyo masaakiintan agoontan ee soo xasuusatay ahlulkhayr waaye ilaahay subxaana wa tacaala adduunkeeda iyo aakhiradeeda allah hagaajiyo adduunkeeda iyo aakhiradeeda allah hagaajiyo sadaqadana maqbuulo allah uga dhigo sadaqadana maqbuulo allah uga dhigo waxaan leenahay jazaaka allahu khayran walaasheena sacdiye waxaan leenahay allah ku barakeeyo muraadkaada addunya aakhira allah sakhiro walaalaha muslimiinta muxsiniinta ahlulkhayrka waxaan leenahay walaasheena sacdiye ku daysada sacdiye maanta agoontaan ee ka farxisay annaga ee naga farxisay ayadana ilaahay subxaana wa tacaala adduunyadeeda aakhiradeeda hagaajiyo ardaydan waa agoonti waa waqaf beeshay joogaan hawshooda waa waqaf sadaqaadkii muslimiinta wax lagu baraa raashiinkooda cuntadooda mishaaraadkooda wixii agoonta loo aruuriyo masaakiinta loo aruuriyo muslimiinta laga aruuriyo aa la siiyaa marka waxaan leenahay mar walba garabkiina u baahannahay sacdiyana ha lagu daysado sacdiyana allah barakeeyo intii muslim oona taageertana allah barakeeyo dhismihii meel wanaagsan oona maraa jazaakum allahu khayran dhismahaas nala dhamaystira dhulkii waqafka nala dhamaystira wax walba nala dhamaystira haddaan nahay reertaha charity foundation waxaa diyaar u nahay wakti walba inaa muslimiintaas la shaqayno aqoontaas iyo intii khayr wadana aa garab siino garabkiina wax ku nahay ilaahay xaggiisa wax ku nahay